وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فأقول وحن لا يحي الخبر خبرك إما أن يكون إنه يحي له إما أن يكون أصلنا له خبرك وطرق ودوين أو بلا عدد معين في ماذا أو مع حصر أما مع حصر مارك ودوين أه أو بما فوق الاثنين أه لكن أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر مثل هو متواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه waxaan kusoo weytirnay kitaabkii ahaa annukhba nukhbat lfikr gaar ahaan abwaabtiisii hore shalay waxaan ka akrinay muqadimadii keliya hadda maanta waxaan gelaynaa dumucdii kitaabka kitaabkani waa kitaab kooban oo aada u yar alfaadiisu marka lafdi kasta waxaa laga yaabaa inay sharax badan oo aada u fara badan ay leedahay lafdi kasta wuxuu leeyahay sharax aada u fara badan marka waxaa laga yaabaa macnihiisu inuu dadka qaar ku adkaado waxaa la rabaa aada in loo dhuuxo marka macnaha matniga macnaha matniga in aada loo dhuuxo hal sadar ayaa waxaa la iskugu keenay wax lagu sheegi lahaay ama mudnaa in lagu sheego toban sadar ama labaatan sadar ayaa hal sadar lagu sheegay marka lafdigii waa lagu gaabiyey laakiin meesha lafdiga laga gaabiyey fahamkaadii ka go-an tahay waxaa rabaa inaad maskaxdaada shiishood ka shaqaysiido maskaxdaada oo aada fahanto waxyaabaha sida laysku saaraayo iyo hadalkan hadal qawaacida waay kitaabkan kulligiis wuxuu ka dhigan yahay qawaacid u ka dhigan yahay marka qaacidana waa kafahan adag tahay hadalka caadiga oo la dureeriyo waa kafahan adag tahay marka waxaa rabaa in lagu tashado in kitaabku ubaahan yahay faham dheeraad ubaahan yahay insha allah waxaan isdayeynaa intaan awoodi karno inaan mabayaanino oo aan isku dayno in la fahmo wuxuu yiri marka shiiku fa aqulu waxaan leeyahay maadaama dadkii muslimiinta ahay qayb kamidu ay iga codsadeen inaan fanka mustalaxa wax uga talkhiisiyo oo aan kitaab yar oo kooban oo la xididi karo aan uga alifoon uga qoro ayaan ajiibay warkoodii faaqulu marka waxaan idii oo faaqulu waxaan leeyahay kitaabkii gudagal marka wixii hadda ka dambeeya waxaan ku jirnaa waa kitaabkii alkhabaru alkhabaru khabarku khabarku waa maxay khabarku iyo xadiisku sida raajixa waa isku macno sida raajixa xooga badan khabarka iyo xadiisku waa isku macno khabarka la sheegayo waa xadiiskii wax kastee nabiga laga wariyo calayhi salaatu wasalaam oo ama qowlkiisa ah ama ficilkiisa ah ama takriirkiisa oo nabigu u qiray calayhi salaatu wasalaam xadiisna waa la yidhaahdaa khabarna waa la yidhaahdaa marka alkhabaru haddaad aragto iyo alxadiidu haddaad aragto cinda almuxadisiin isku mid waayo sida xooga badan waa la fahmin karaa soo ma alkhabaru marka xadiisku ima an yakuna lahu duruqun bilaa cadadin mucayanin aw maca xasrin bima fawqa اlithnayni aw bihima aw biwaaxidin khabarka iyo xadiisku laba mid kama bixi karo laba mid kama bixi karo inuu yahay khabarkaasu iyo xadiiskaasi mid lagu soo wariyey wadooyin aan koobnayn ama asaaniid aan koobnayn oo aan xad lahayn aan xad lahayn iyo inuu yahay mid lagu soo wariyey asaaniid kooban oo xad leh oo tirsanta oo ragga soo wariyey ay tirsamaan si kale haddaan u dhigno laba waxaata mid kama bixi karo in dadka soo wariyey xadiiskan ama khabarkan ay dad tirsamaya ay yihiin oo la yaqaano xad mucayana la gey karo oo tiro gooniya la gey karo shan saddex labo hal afar la dhihi karo iyo inuu yahay mid aan tiradaas aan lagu haw aan lala haweysayno aan tiradaas aysa qabanayno oo xad mucayana ama tiro kooban aysa ahayn ragga soo wariyay aysa lahayn oo xadiis kasta wuxuu leeyahay sanad iyo matni wax la yidhahdo matnigu waa xadiiskii waa hadalkii nabiga ama waa ficilkii nabiga ama waa taqriirkii nabiga calayhi salaatu wasalaam matniga kaasaa la yidhahda sanadka ama ariiqana maxaa la yidhahdaa matnigaas wadada lagu gaaraha la yidhahda iyo raggaa soo warinaa xadiiskaas ayaa waxaa la yidhaha sanad ama isnaad ama ariiq kuwaasaa la yidhahdaa oo hebela xadiiskan wariyey hebelna hebelo u sheegay hebelna hebelo u sheegay hebelna hebelo u sheegay ariiqaas iyo sheegsheegaas iyo abtiriskaas iyo sanadkaas ayaa waxaa sheegaas waxaa la yidhahdaa sanad la yidhahdaa ama isnaad la yidhahdaa ama ariiq la yidhahdaa dadka markaas raggaas soo wariya xadiiska mar waxay noqdaan rag tiro kooban ku kooban oo tiro mucayana ku yimid oo matalan xadiidkan dabaqooyinkiisa dabaqada ugu yaro waa tirsan tahay ama waa kow ama waa labo ama waa saddex ama waa afar nin ama waa shan nin ama waa lix nin waa wax tirsan wa ama waa tirsigaas lala haweysa maayo wax tirsanba maaha xadiiskan waa la soo wariyey dadka soo wariyena aada u fara badan yihiin xadad mucayanana kuma koobna dadka soo wariyey intaas ma la fahmo sifiican loo fahmanta intaasuu ku kooban yahay cashirku laakin waxaa rabaa marka hore intaas in si fiican loo fahmo yani cashirku waa dhamaada lagama wado laakin si mujmalaan rabnaa inaan marka hore usheegno inta carabiyaan meesha ugu xusan kadibna isaarka aan ugudubno isaarka kitaabka kadib aan ugudubno waxaan nidhi xadiista nabiga laga soo wariyahay laba kama bixi karaan laba inay mid noqdaan kama bixi karaan in xadiidkan sanadkiisu iyo wadada xadiidkan lagu soo wariyey ay tahay wada maaragtay iyo ragga soo wariyey ay yihiin raggan koobnayn oo aan tirsanayn oo aan tir gooniya aan lahayn oo aan la dhihi karin waa saddex nin waa afar nin waa hal nin waa laba nin waa shan nin aan la dhihi karin iyo in ragga soo wariyey ay yihiin rag kooban oo la dhihi karo waa nin waa labo waa saddex waa afar waa shan iyadaasoo tafaasiir yeela doonta intaas miyuu ka bixi karaa khabarka waa xadiidku yaa mid saddexaad sheegi kara in dadka soo wariyey dad tirsan ay yihiin iyo inaysa dad tirsan ahayn wax saddexaad miyaa jiray oo maarata intaas ku jira ma jiraan labadaas marka udhexeeya labadaas udhexeeya kitaabku marka intiu ka hadla wuxuu yihi marka faaqulu waxaan leeyahay alkhabaru khabarku iyo xadiisku ima an yakuna lahu inuu usugnaado xadiiska iyo khabarka duruqun wadooyina usugnaana duruq waa jamcu ariiq waay jamcu ariiq waay ariiqoo la jamciye waay wadooyin waay wadooyinkaana maxaa laga wadaa asaanida usugnaata waa saanid waayo sanadyadii waay waa silsiladii xadiidka ima an yakuna lahu inuu usugnaado xadiidka duruqun wadooyin usugnaato iyo asaaniid asaaniidaasoo bilaa cadadin ku timid tira la-aan bilaa cadadin muxayanin tira muxayana oo gooniya la-aanteed ku timid oo aan tira muxayana ku imaan waayo alkhabaru marka khabarku iyo xadiisku ima an yakuna lahu inuu usugnaado xadiiska xadiisku u leeyahay duruqun wadooyin u leeyahay wadooyin usugnaadeen asaaniida laga wadaa wadooyinkaanani duruq waa jamcu dariiq waa wadooyin la jamciyey wadooyinkan maxaa laga wadaa asaaniidii iyo abtirsadii xadiiska laga wadaa in asaaniid iyo abtiris ay usugnaaday abtiriskaasoo bilaa cadadin mucayanin cadad kooban la-aanteed ku yimid oo aan cadad kooban ku imaanin bilaadaana waa ka soomaali oo waxaa la yidhaha fulan bilaa caqli waaye markii la leeyahay maxaa laga wadaa maxaa laga wadaa fulan bilaa caqli waaye ya caqli la-aan waaye caqli mala waaye laadu meesha waxay gasho waa la-aantiye marka waxaa la yidhi inuu ku yimaado xadiisku bilaa cadadin mucayanin tiro kooban la-aanteed inuu ku yimaado oo uusan tiro kooban ku imaanin waa qodob aw maca xasrin ama uu ku yimaado xadiisku maca xasrin tiro kooban maceed uu ku yimaado aw maca xasrin ama tiro kooban maceed oo ku yimaado ragga soo wariyey rag kooban yihiino ragga soo wariye la yaqaano inta ay leeyihiin intaas ma la fahmo war intaas ma la fahmo wax mudaalabda in warka kaaga ku jiro laakiin si fiicana loo fahmo waa hadalka markii lasoo koobo waxa waaye in hadalku oo u qaybsamo ama xadiidku oo u qaybsamo mid wadada wadooyinka uu ku yimid iyo asaaniidda uu ku yimid ay yihiin asaaniid kooban mid asaaniiddiisu ay kooban yihiin oo ay tirsan yihiin oo tiro mucayana lagu koobi karo kow labo saddex afar lagu koobi karo oo la dhihi karo xadiidkan ragga soo wariye afar nin waayo xadiidkan ragga soo wariye shan nin waayo xadiidkan ragga soo wariye nin waayo xadiidkan waxa soo wariye waa labo xadiidka axaadiista qayb kamid waa saas axaadiista qayb kamidana saas maaha oo lamaba dhihi karo intaasa soo warida lama dhihi karo oo ragga soo wariye rag aad u fara badan waayo marka tirsigii rag dhaafay waayo intaas ma la fahmi wuxuu yihi marka shiiku imaa alkhabaru khabarku ima an yakuna lahu inuu usugnaado duruqun wadooyin ay usugnaadaan iyo asaaniid oo bilaa cadadin asaaniiddaasoo bilaa cadadin mucayanin tiro kooban la-aanteed ku timid oo aan tiraan koobnayn ku timaado yani tiro kooban la-aanteed ku timid oo tirada ay ku timid aysa koobnayn aw maca xasrin ama tiro kooban inay ku timaado labadaas wax kama dhexeeyaan khabarku iyo xadiisku inuu ku yimaado tiro kooban ragga soo wariya ay rag kooban yihiin iyo inay yihiin raggaan koobnayn waxba kama dhexeeyaan hadday marka kooban yihiin maxay ku kooban yihiin aw maca xasrin ama ayin kuwa ku kooban bimaa fawqa isnayni laba wax ka badan laba wax ka badan ay ku kooban yihin maxaa laga wadaa saddex iyo wixii ka badan soo maa laba maxaa ka badan saddexa ka badan saddex iyo wixii ka badan ay ku kooban yihin wixi raba ha noqdee afar ay ku kooban yihin shan ay ku kooban yihin lix ay ku kooban yihin marka wuxuu yihi aw maca xasrin ama waxay ku yimaadeen oo khabarkaan ku yimid maca xasrin iyadoo asaanidiisu ay xasri ku jiro iyo koobnaanu ku jirto oo ay ku kooban yihiin ragga soo wariyey bimaa fawqa alisnayni laba wixii ka badan ay ku kooban yihiin oo saddex afar shan lix waxay raba ha noqdeen aw bihimaa ama labadii ay ku kooban yihiin aw bihimaa ama labadii ayay ku kooban yihiin oo waxa soo wariyey waa labo aw biwaaxidin ama waxay ku kooban yihiin raggaan xadiiska soo wariyey biwaaxidin miday ku kooban yihiin hal xabbay ku kooban yihiin oo intii koobnaad waxaan sheegnay qaarkood asanida maaragtay xadiista qaar in la soo wariyo iyadoo ay fatirsi lahayn ragga soo wariyo axaadiista qaarna waxaa la soo wariyaa iyadoo ragga soo wariyey ay tirsan yihiin axaadiista marka ragga soo wariyey ay tirsan yihiin ayaa tiradaasu mar waxay noqotaa saddex ruuci ka badan marna waxay noqotaa labay noqotaa oo labo ku kooban yahay xadiiska ragga soo wariyey waxaa leeyahay dabaqada ugu yar waa labo marna waxay ku kooban tahay hal hal bay ku kooban tahay waxaa la yidhahda xadiiskan dabaqada ugu yaro hal waayo hal wax ka yar ma ku koobmi karaan hal wax ka yar maba imaan karaan intaas marka sheiku meesha isku sheegay intan maxaa kalifa inay adkaato waxaa kalifa waxaa meeshan lagu sheegay mutawaatirkii sida noo imaan doonta waxaa lagu sheegay aaxaadka aqsaamtiisii kala duwaneed oo ah mashhuurkii waa lagu sheegay waxaa lagu sheegay cadiiskii lagu sheegay waxaa lagu sheegay qariibkii lagu sheegay hal maraa lagu sheegay intaas oo dhan sharxeeduna waa noo imaan doonaa waa dheeraad doonaa oo iyadoo tafaasiil badan lahayd noo imaan doonta intan waa lasii kala dhigi doonaa oo kan hore si gooniya looga hadli doonaa oo shayga ku yimid ama xadiiska ku yimid bilaa cadadin mucayanin si gooniya looga hadli doonaa abaaran ku jiri doonaa sidoo kale xadiidka laba iyo wixii ka badan ku yimid saddex iyo wixii ka badan ku yimid isagana mar gooniya laga hadli doonaa kii laba iyo wixii laba ku yimidna na mar gooniya laga hadli doonaa kii mid ku yimidna mar gooniya laga hadli doonaa adayga marka waxaa u keenaya cashirkaas tirada badan oo laga yaabo inuu maaragtay shan iyo toban maalmood qaado lahay ayaa waxaa lagu koobay hal sadar iyo babar hal sadar iyo bara lagu koobay daqiiqadana in lagu sharaxaa la rabaa marka culayska intaasaa ukeenaya marka yaa saas keliya ha lagu mashquulo laakiin mid kasta sharxiisa tafsiishiisu waa noo imaan doonta tafaasiisha sharxu waa noo imaan doona hadii alayahay alkhabaru marka khabarka wuxuu shiiku ima an yakuna lahu khabarka kama dhexay karo laba mid kama dhexay karo ima an yakuna lahu in khabarka uu sugnaaday iyo xadiidka duruqun wadooyin ay usugnaadeen oo bilaa cadadin mucayanin duruqdaas iyo wadooyinkaasoo bilaa cadadin mucayanin tiro kooban la-aanteed ku timid oo aan tiraa koobnayn ku maaragtay ku timid aw maca xasrin ama maca xasrin ay ku timid oo tiro koobanay ku timid laakiin tiraday ku kooban tahayu bimaa fawqa lisnayni waaye saddex wixii ka laba wixii ka badan waaye oo saddex uhooseydo aw bihimaa ama labadiiyayba ku timid aw biwaaxidin ama midayba ku timid oo miday ku kooban tahay hal qof uu ku kooban yahay oo hal qof aa soo wariyey mala fahmi xagga banaan ya yaa kusoo celin kara